إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana saaka waxaa ka mid ah in ka badan soddon iyo shan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen camaliyad nafuurnimo oo ka dhacday magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa siyaabo kala duwan waxaa loogu dilay duleedka muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerare ayaa xalay waxaa lagu qaaday fariisimo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaalada muqdisho askar ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dhaawacay dagaal ka dhacay gobolka baay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraray qaar ka mid a ciidamada kenya wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa xiray jidadka muqdisho qaarkood si uu u sugo amniga xaaskiisa oo cilaan loo saarayey kooxaha mucaaradka ee suuriya iyo nidaamka nusayriyada ayaa gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegestayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا in ka badan soddon iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa dhimasho ee dhawaaca waxay ku noqdeen camaliyad nafurnimo oo ka dhacday magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalkana siyaabo kala duwan ayaa loogu dilay duleedka muqdisho iyo degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose maxamed cali aadan ayaa wararkaa inoo haya jugta qarax xooggan oo ahaa camaliyad nafurnimo ah oo uu fuliyey mid ka mida naftii hurayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka camaliyadda nafurnimada ah ayaa ka dhacday isgoyska kilomitir zero ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamo isugu jira booliis iyo nabad sugid oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo lala beegsaday camaliyadda nafurnimada ah khasaaraha horudhaca ah ee la helaya ayaa tilmaamaya dhimashada in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jira ciidamada booliiska iyo kuwa sirdoonka ee dowladda federaalka waxaa sidoo kale tirada dhaawaca uu kor u dhaafayaa laba iyo labaatan askari oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka nafurnimada ah oo jugtiisa habeenkii xalay si weyn looga maqlay magaalada muqdisho dhanka kale ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay weeraro qorshaysan ka fuliyey duleedka magaalada muqdisho iyo degmada afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weerarka koowaad ayaa waxaa lala beegsaday askari dharcad ah oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxa uuna ka dhacay xaafadda jabadgeelle deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho cabdiraxmaan cali nuur oo loo yaqaano madax guduud ayaa nolosha lagu dhaafiyey weerarkan waxaana ninkan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka horey looga furtay gaari uu watay weerarka labaad ayaa waxaa lagu dilay askari isna ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo cabdimaalik dilka askarigan dharcadka ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana fuliyey rag gaar ah oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada muqdisho duleedkeeda iyo degmada afgooye waxaa marar badan ka dhacay weeraro lagu beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana weeraradaas fuliyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
weeraro ayaa xalay waxaa lagu qaaday fariisimo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaalada muqdisho weeraradaasi ayaa waxaa loo adeegsaday qaraxyo mid ka mid a qaraxyada ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ku sugnaa goob kontarool ah oo ku taalla degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dhanka kale halka loo yaqaano daalo oo ka tirsan degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ayaa ciidamo ku sugnaa iyagana waxaa lala beegsaday qarax qaraxa saddexaad ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ku sugnaa agaarka xerada guulwadayaasha qaybta degmada dayniile faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaaraha ee qaraxyadaasi ka dhashay dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay galab waxa ay weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku taalla deegaanka owdiinle oo sodomeeyo kilomitir dhanka galbeedka xigga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ugu yaraantii saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa halkaasi ku dhaawacmay geesta kale ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xale waxay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa muddo halkaa ka socday waxuu ku soo aadayaa xilli habeen hore sidoo kale la weeraray ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto ee isla gobolka jubbada hoose kenyaatiga duulaan ku jooga soomaaliya gaar ahaana gobolka jubbada hoose ayaa waxay la kulmaan weerro isdaba jooga oo kaga imaanaya dhanka xarakada shabaab ulmujaahidiin marar kala duwan askar ayaa looga dilay kuwana waa looga dhaawacay wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa jidadka muqdisho qaarkood xiray si uu u suga amniga xaaskiisa oo cilaan loo saarayay wasiirka amniga xasan xuddubeyn jimcaale ayaa ciidamo waxa uu ku amray in ay xiraan jidadka qaar waxaa la sheegay in meel hablaha lagu qorxiyo cilaan loogu saarayay xaaskiisa dhowaan ay ahayd markii gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana deegaanada dowladda federaalka ay degan tahay jidadka qaarkood la xiray xilli meel tima jara ah ay timaha ku xiiranayeen amaba ku jaranayeen laba ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka ah tani waxay muujinaysaa amni xumada haysata dowladda federaalka iyonan geesta kale shacabka dan laga lahayn oo waxyaaba aad u yaryar loo cunaqabataynayo sidaasoo ay tahay ma joogsan howlgallada ay magaalada muqdisho ka wado xarakada shabaabul mujaahidiin maraykanka ayaa isaga baxay saldhiggii ugu weynaa ee uu ku lahaa waddanka afghanistan asigoo ku wareejiyey xukuumadda kaabuul haddaba sidee buu ku dambay doonaa masiirka kumanaanka kun ee sirdoonka iyo turjubaanada iyo darawalada isugu jira ee la shaqaynayay ciidamada maraykanka ee ku sugan afghanistan warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa inoo haya abubakar ibraahim geedi maqaal lagu daabacay bogga wargeyska washington post ayaa lagu sheegay in sababaha uu maraykanku u dadejinayo kasoo bixitaankiisa waddanka afghanistan ay tahay korarka baaxadda leh ee ku yimid ay weerarada iyo imaarada islaamiga ah ka fulinayso waddankaas wargeysku wuxuu tilmaamayaa in kasoo bixitaanka maraykanka ee afghanistan uu mugdigelinayo masiirka tobanaan kun oo ruux oo u dhashay waddankaas kuwaas oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay si dhow ula shaqeeyey ciidamada maraykanka ee duulaanka ku qaaday afghanistan jo biden madaxweynaha maraykanka ayaa toddobaadkan shaaciyay in xulufada maraykanka ee la shaqeeyey ciidamada ameerikaanka ha noqdaan tarjumaano darawallo iyo kuwo kaleba la isku dayi doona in laga raro afghanistan lana geeyo goob aan ahayn dalka maraykanka haddii uu bayden ka dhabeeyo qorshahan waxay ka dhigan tahay in maraykanku dalka afghanistan ka rari doono tobanaan kun oo ruux oo sanadihii u dambeeyey la shaqeeyey balse waxaa mugdi lasii gelinayaa halka la geyn doono maadaama maraykanku aanu ogolayn in dalkiisa tiro intaa la eg la geeyo qoraaga warbixinta lagu daabacay wargeeska washington post wuxuu tilmaamayaa in arrintaani ee dadka la socda taariikhda dagaalada maraykanka ay dib u xusuusinayso dhacdooyinkii sannado tegay uu maraykanku ku sameeyey wadamada ciraaq iyo fietnam maalmihii fowdada iyo isku dhexyaaca ay ciidamada maraykanku ka soo baxeen fietnam xoogagii waqooyiga fietnaamna ay guulaha soo hooyeen wuxuu maraykanku ku qasbanaaday in kumanaan fietnaamiyiin ah oo kasoo jeeda koonfurta waddankaas iyo dad ameerikaan ah uu soo raro sanado dhow oo aan fogeyn ayuu maraykanku tiro kooban oo ka mid ahaa dadkii kala shaqeeyey duulaankii uu ku qaaday ciraaq wuxuu u ogolaaday inuu siiyo dhalashada waddankaas siyaasiyiin badan oo ameerikaan ah ayaa dhaliilaya qorshaha iyo siyaasadda biden uu ku soo rarayo dadkii sida dhow la shaqeeyey waxayna tilmaamayaan in mar kale ay muuqato in maraykanku uu soo celin doono khalad uu horay ugu kacay kaas oo ahaa in markii wadamada uu ku duulo kaga soo tegay dad la shaqaynayay ay la kulmeen weeraro argoosi ah sida ay caddaynayaan warbixinada ay soo tabinayaan warbaahinta maraykanka in ka badan kun tarjumaan oo la shaqeeyay ciidamada maraykanka ee ku dulay afghanistan iyo ciraaq lagu dilay wadamadaas kumanaan kalena ay hadda dareemayaan halisyo amni oo aada u adag marka laga hadlo dagaalkii fietnaam iyo sida uu maraykanku u galay dadkii la shaqaynayay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii ayuu madaxweynihii xilligaas ee maraykanka richard nixon wuxuu ku dhawaaqay in ciidankiisu kasoo baxayaan waddanka fietnaam toddoba kun oo ruux oo isugu jira ameerikaan iyo fietnaamiyiintii koonfurta ayaa lagu soo daadgureeyey diyaarado helikobtaris ah kuwaasoo halis ugu jiray inay la kulmaan weeraro uga yimaada ciidamadii fietnaamiyiinta in ka badan tirada diyaaradaha lagu soo daadgureeyey ayuu maraykanku kaga soo tegay fietnam waxaana badankooda ay si iskood ah ugu soo carareen waddanka maraykanka goor dambena maraykanka ayaa toban kun oo ruux oo ka mid ah dadkaas wuxuu geeyey jasiirad lagu magacaabo guam oo ku taala badweynta basifiga halkaasoo ay ku daacdareysnaayeen wakhtiyo dheer jasiiradan oo ay adag tahay nolosheeda kuna noolaan karin qof lasoo qabsaday cimilo kale ayaa hadda mas-uuliyiin badan oo amerikaan ah waxay soo jeedinayaan in la geeyo dadka afghanistaan u dhashay ee sida dhow ula shaqeeyey maraykanka kuwaasoo haddii looga soo tago afghanistaan ay ka cabsi qabaan inay la kulmaan weeraro lagu laayo inkastoo tiro badan oo fiidnaamiyiin ah ay kasoo baxeen waddankooda kuwaasoo la shaqeeyey maraykanka haddana waxaa jira sida qoraaga warbixinta lagu daabacay washington post uu sheegayo kuwo kale oo lagu laayay gudaha waddankaas kadib markii uu kaga tegay maraykanku iyaguna ay awoodi waayeen inay baxsadaan marka loo yimaado waddanka ciraaq oo uu maraykanku dagaal toosa ku qaaday sanadkii labada kun iyo saddexda waxay warbixintu tilmaamaysaa inay jiraan dad badan oo lagu laayay waddankaas kuwaasoo jawaasiis tarjumaano iyo darawallo u ahaa ciidamada maraykanka ee ku duulay ciraaq markii ay ciidamada maraykanku ka soo baxeen ciraaq sanadkii labada kun kow iyo tobanka ka hor inta aanay ku laaban saddex sano kadib dad badan oo ciraaqiyiin ah oo la shaqeeyey maraykanka ayaa codsaday in la geeyo dalka maraykanka dowladda maraykanka oo meermeerinaysa islamarkaana doonayn in dhammaantood ay geyso waddankeeda ayaa samaysay nidaam ay kusoo dalban karaan dhalashada dalka maraykanka balse wuxuu ahaa nidaam fadhiid ah oo ay soo daahsadeen jawaabtiisa boqol kun oo codsi ah oo ay soo gudbisteen dadjow dadkooda ka hiiliyey oo la shaqeeyey maraykanka ayaa ilaa iyo hadda laga jawaabin waxayna ku dhiban yihiin gudaha dalka ciraaq iyagoo mar weliba filanayo inay la kulmaan weeraro lagu dilo inkastoo ay dhici karto in kumanaan uu si gaar ah u xushay maraykanku uu geeyo dalkiisa haddana waxaa shaki ku jiran inaanu awoodin maraykanku in dalkiisa geeyo dhammaan cid weliba oo la shaqaysay waxaa intaasii dheer in haddii uu dad qaadayo uu haddana keliya qaadayo qofka la shaqeeyey iyadoo uu ka tegayo tusaale qoyskiisa ehelkiisa iyo carruurtiisa waana culeys kale oo haysta kuwa ummadooda ka hiiliyey ee garab istaagay maraykanka ku duulay dalalka muslimiinta culimada diinta islaamka ayaa u soo jeedinaya cid weliba oo ku lug yeelatay la shaqaynta shisheeyaha ku duulay caalamka islaamka inay isaga toobad keenaan ficilkaas ummadoodana dhinac ka raacaan ka hor inta aan la gaarin maalin ay farta qaniini doonaan marka hadda intay goorigoor tahay waxaan ugu baaqaynaa jawaasiista iyo askarta iyo waxa ayaga la shaqeeya waxa ayagaas ku xiran oo dhan ama laabta ka jecel amaba ficilhaan u taageerayaahu inay ka waantoobaan oo isaga haraan oy ka baraa'a qaataan oy ka toobad keenaan waa ilaa hadhow qofka haddii gacanta lagu dhigo isagoo ridno ku jira qofkaasi khiyaar ma laha weye in la dilo unbay noqonaysaa sida haddaba kuwanay ka cabanaya ee afghanistan jooga waana la laynaya ay leeyihiin kuwaana xageen galnaabil cidina ma qaadayso cidina lagama yaabo inay qaado oo hadda in la dhoofiyo cid ma dhoofinayso maraykanku isagaaba bixila oo ciidankiisa u bixi uu la-yahay haddana halkan markuu ka baxayo inuu cid ka qaado oo cid uu ka dhoofiyo waa waxaan dhacaynin wey gaal markuu kaa dhammaysto halkaasu kaaga dhaqaaqaya ama ha lagu dilo ama ha lagu daayo laakiin isagu dantiisu fiirin hadduu meesha ka waayo ciduu ku adeegan jiray waxba ku fali maayo waana wax lagu yaqaano weligeedba bal waxaaba la xaqiijiyeyba ciday ku shaqaystaanba in ayiguba ay dilaanba iskada inay wax u qabtaane ayagaaba dilayaba halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan kooxaha mucaaradka ee suuriya iyo nidaamka nusayriyada ayaa waxa ay gaareen heshiis maxabis isweydaarsi ah wararka imaanaya waqooyiga suuriya ayaa waxay xaqiijinayaan in kooxaha mucaaradka suuriya iyo maamulka bashaar al asad ay gaareen heshiis maxaabiis la isku dhaafsanayo maalintii shalay oo jimco ahayd ayaa mucaaradka iyo nidaamka nusayriyada waxa ay isweydaarsadeen min shan maxbuus oo labada dhinaca waxaana garwadeen ka ahaa arrintani ruushka iyo turkiga maxaabiis isdhaafsigan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka xalab ee waqooyiga suuriya waxaana maxaabiistan kala wareejiyey guddi ka tirsan waxaa loogu yeero laanqeyrta cas warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inaga intaa